guddoomiyihii dhaqdhaqaaqii loo yaqiinay n f d ee dalka kenya suldaan deeqow suldaan macalin sambuul ayaa ugu baaqay mudanayaasha baarlamaanka kenya inay faraha kala baxaan amuuraha dalka soomaaliya waxaa kale uu suldaanku ku tilmaamay in maamulka sheekh axmed madoobe oo ka mid ah lixda nin ee isku haysta madaxnimada jubbaland uu gumaysi soomaaliya u horseedayo waxa ugu baaqay kenya inay ka fogaato wixii keeni kara khilaaf gudaha dalka soomaaliya suldaanku wuxuu u waramay wariyahayaga gobolada waqooyi bari kenya maxamed faarax shire oo jooga magaalada gaarisa jubbaland nidaamka loo sameeye khalad wey dowlad ajnabi baa waday waxay gashay soomaaliya iyadoona idan ka haysanin soomaaliya niman baa si xun oo la taliyay dowladda kenya waxaa kaloo jira waxaa jira waxay la yidhaahdo manil resources jubbaland intaanan arrintan aynan macnaha hataa dowlado la dhisin oo kuwa meelgaar ah waxaan arki jiray niman inta mara oo geli jiray jubbaland oo niman faransiis ka socdo oo caddaan ah baan arki jiray dhalinyaro ah oo dadkan joolista ah wax baara marka kenya waxaad leedahay soomaaliya iyo weliba kismaayo waxay u gashay in ay meel lagu murmo oo laisku qabqabsado noqoto waka kaasayto wey wax oo la qarinaya ma aha waa wax caddaan ah afar kun oo ciidan bay geysay iyadoon cid soomaaliya aanan ogeyn wasiirkii hore ee gaashaandhigga iyo gurub noocaas ah ayaa kaalmeeyey in kismaayo la qabto loo qabto iyagoo marka ku fikirsan kismaayo inay muran gasho marka n f d la iloobo n f d waa sideedii bay tahay waxay n f d u aamustay liasbaab geeska afrika masaladan waa mas'alo taagan n f d dhulkaasi soo dhul hadda xor ah oo dowladii ay ka jirto oo ismaamulla laga soo dhaadhiciyey ma aha maxaa ka khusaya kismaayo iyo maxaa ka khusmaya arrimaha soomaaliya waxaa weeyey horta haddii ay xornimo jirto ta idinka ragga dhallinyarada doona soo bixi doona generation soo bixi doona baa ka jawaabi doona annagu saanu arkayno sidaa maaha lama xalalin arrintaa markaa joogjoog ma noqon karto gelitaankii ciidamada kenya ay galeen gudaha soomaaliya dowladda dalkani kenya waxay ku andacootay inay sugayso amnigeeda kadibna igad ayay ka mid noqotay ciidamadeeda amisom marka adiga ka suldaan ahaan maadaama aad maskaxdaada weli ilaa iminka ay ku fulan tahay n f d iyo gobolkan oo xoroow oo gobol soomaali noqdo xaggee buu u xoroobaya soomaaliya iyadii baba khatar ka taagan tahay dhegeyso ani mucaarad baan ahaa evenki kuyu ma rabto dadkan dadkan kale mucaaradadii kenya iyo kuguyan isku meel joognay iguma qufulna waa wax ilaahay i siiyey kenya way u qasiday inay qabsato dhulka waxaan hadda kala hadli lahaa mudanayaasha inay noqdaan kuwa dhexdhexaadiya kenya somal dabcan waxaad ola jeedaa mudanayaashan soomaalida gobolka waqooyi bari ka soo jeeda ee lugaha la galay ama taageersan maamulka jubbaland aad bay khalad u yihiin waxay horcinhayaan dagaal ayaa ka horseedaya wax la qarin karo maaha quwan mudanayaasha hadday taageerayaan maalan axmed madoobe okay ha sameeyaan waan waan ha geeyaan axmed madoobe muqdisho sareena hotel iyo ma aha inay meelaha ka hadlaan weliba afkay ku hadlayan waa af dagaal ooga ah hogaamiyaha aqlibiyadda ee dalkani kenya mudane aadan barre ducaale ahna afhayeenka dowladda ee wax walba laga weydiiyey dowladda dalkani kenya waxuu sheegay inay xasan sheekh madaxweynaha dalka soomaaliya ay u sheegeen inaysan ciidamadooda ka soo baxaynin gudaha dalka soomaaliya arrintaa aadan ku khaldana waan maqlay mana umalaynay siyaasadda dowladda kenya inay tahay arrintaa waa arrin dagaal uu ku dhawaaqay weeye ogow soomaaliya xasan sheekh maaha dowladda soomaaliya axmed madoobe hal arrin ayay u ogashay inuu yahay ninka maamulo magaalada kismaayo balse waxay u didan tahay inuu yahay madaxweynaha sharciga la doortay ayadoo markaasi ku andacoonayso nidaamkii dastuurka sharciga lama soo marin adiga axmed madoobe maxaad u ogasha aniga axmed madoobe waxba uma diidani hadda sidaan arkayo waa nin wado ciidamo gumaysi ah ma fahamta ha ka baxo saas ha tago muqdisho waa nin soomaali ah wuxuu raba meesha ka sheeg laakiin maaha inta isaga waxaa wadaa kenya marka hadda xaaladda waa cekiran tahay rag kale oo madaxweyneyaal sheegtay baa jiro marka ifafaalaha kuu muuqda ee xal gu gaari kara muxuu sida hadda ay go-aamiyeen oo ah in shir weyne la qabto lagu qabto muqdisho sida hadda uu sheegaya madaxweyne maqlaya xataa ninkan ay wataan hadday soo horjeedaan ayaga dowladda xog kama qabto axmed madoobe nina uma diidan isagata inuu ka noqdo meesha madax ma diidan waa inuu ogolaadaa shirka waa inuu tagaa meesha isu sharaxa ma fahamino dadkaasu ka mid yahay laakiin wuu sheegtay inuu tegayo shirka laakiin wuxuu sheegtay in shuruudda ay tahay asagii inay wada hadlayaan dowladda soomaaliya taasaa khalad ah dowladda soomaaliya iyo jubbaland ma wada hadli karaan jubbaland ma aha dhul waa part and parcel of soomaaliya dowladda markan jirto federaalka yay taxta amarkeeda imaani lama hadli karto axmed madoobe ani saasaan arkaya khalad weye axmed madoobe macnaha ma aha afka ku hadlaya afkiisa waa af ajnabi yay kula tay wadamada ka riixayo afku ku hadlayo kenya kenya waxay sheegtay sideed bilyan oo shilin ku bixisay waay maxay ugu bixisay dabcan waxay sheeganaysaa inay isku difaacayso sida uu sheegay hogaamiyaha aqlibiyadda oo waxa uu yidhi sarsar ayay inoo tahay jubbaland sarsar intaa u ah soomaaliya inta waa waa soomaaliya inta waa soomaaliya gaars waa kenya soomaaliya ma waa kenya جغرافيك عاد waa ku jirtaa laakiin dadka dhulka degan waayo dadka degan waayo waa soomaali muqdisho kan jooga inta yaa ka reebi karaa ma fahmin wadanka waa wadan soomaali ah haddii baafa zone ay tahay wiya baafa zone annagaa ah ma fahmi baafa zoneka lagama samayn karo kismaayo ugu dambeyntii n haddii tanaasul la waayo n axmed iyo ragga lamidka ana ay taagtaagnaadaan in ayagu madaxweynayaasha yihiin n xasan sheekh iyo ragga n ku fikirka dowladdiisana ay taagan yihiin waa inay kis- kismaayo laga soo guuraa oo muqdisho la imaadaa oo muqdisho goosha ay ku fidiyaan oo iyagu reer jubbaland halka ku wada hadlaan maxaa imaan kara marka aniga waxaan arkaya aakhirka dambe waxay noqonaya kenya iyo soomaaliya taas waa waa lama horaan wey dowlad ma aha shacbi weynaha soomaaliya iyo kenya noqon doontaa ma is leedahay in etoobiya ayagu ay- ay naftarkeeda ku log leedahay amuuraha soomaaliya Soom- etoobiya kuma lug lahaan karto way ku jirtay laakiin ma ogolaan karto waxyaabaha ka dhacaya maxaa yeele for- for our own security dhul weyn oo soomaaliya inay haysata oo wax maqaar saartay waxyaalo badan bay ka cabsanaysa etoobiya dadkan diimaha extremiska ka cabsanaysa dhulku waa gobol dad iyo noocoo waa la degan yahay afrika waa isa sixi doontaa afrika ma aha xor waxa ku dhacay soomaaliya waa wax loo qastay dhibaatada weynna annaga ay naga timid gobolladii maqnaa bay ka timid annaga baabi'inay militarigoodii annaga baabi'inay siyaasadoodii kaasi waxaa u ahaa suldaan deeqo suldaan macalin sambuul oo ah een, guddoomiyihii dhaqdhaqaaqii loo yaqiinay n f d ee dalka kenya oo u warramayay waryahayaga maxamed faarax shire